dhowaan waxaa magaalada jilib ka dhacay xaflad lagu maamuusayey arday ka qalin bedelatay machadka imaamu sakhaawi ee ku yaala magaaladaasi jilib munaasabad seheer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan culimo mas-uuliyiin iyo waalidiin ayaa ka dhacday jilib ardayda ka qalin bedelanaysay ayaa ahaa dufcadii labaad ee machadka ka taqarujta waxaana uu horeen goobta kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimmada diinta islaamka oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka iyo in lagu dhaqmo marka maanta waxaa arrinkaa ka fahmaynaa marka inuu ahlul quraan soo noolaadeen marka saas darteed marka waxaan isku baraarujinaynaa marka nicmadan oo tan ah oo maanta laleeyahay qur-aanka xifdintiisa in laga soo gudbay qaraa'aad la bartay laleeyahay ijaasaa la bixinaa xifdin baa u baahan yahay dadka ahlul qur-aanka eh waa dadka ilaahay ku leh carrada dusheeda markii la weydi rasuulka calayhi salaam yaa waahli markii la yidhi ahlul qur'aan buu khayrunnaasi man tacallama wa callama marka qur-aanka fadligiisa wax la soo koobi kara ma aha maamulka machadka imaamu sakhaawi ee barashada qur-aanka ayaa ka hadlay taariikhda la aas-aasay machadka iyo ardayda ka qalin bedelatay waxa ay mudan yihiin ardadaani maanta waxaa la siin doonaa insha allah ijaaza maca sanad bilqiraa'ati alcashri almutawaatira min طariiqati الshaaطibiyati waddura iyo manduuma alshaaطibiya ama xirzu اlamaani wa wajhu اtahaani ijaazadeedii tuxfatu alatfaal waljazariya waxaa dheeri u ah oo ardadan maanta la sii doono haddii ilaahi subxaana wa tacaala ka raali noqdo shahaadatu takharuj oo mustaweedu uu yahay dibloom insha allah sheekh cali darawiish oo ah waaliga maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe ayaa ka warmay ujeeddada loo qabtay xafladda ardayda muddada dheere afarta sano macadka dhiganaysay ee maanta qalin jebinaysa inay ijaazo iyo shahaadooyin qaataan ardadanna waxaan leenahay dadaalkiinnii faraha badnaa ee muddada dheer soo socday ilaahay ha idinka ajirsiiya sidoo kale waalidiintiinna oo iyaguna habeeni maalin tabantaabo iyo ducaba idinla daba taagnaa oo idin diyaarinayey oo idin ducaynayey qarashna idinku bixinayey iyagana waxaan leenahay jasaahum allahu khayran waxaan goobjoogu nahay oo maanta taagannahay xafladdii macadka imaamu sakhaawi dufcadii labaad waxaan dhihi karaa machadku muddada yar ee uu shaqaynayey dadaal iyo juhdi dheeraadayay bixiyeen ugu dambayntii ardaydii ka aflaxday machadka ayaa ka warmay shucuurkooda ku aadan xafladda anigoo ah arday ka mid a ardayda macad alimaam isakhaawi khaasatan xalaqada ibnu katiir almaki ahna mutakharijada maanta ka la siinaayo ijaazada sanadka iyo shahaadada macadka awalan waxaan ku shukrinayaa rabbi subxaanahu watacaalaa shukrin aan dhammaan lahayn alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah calaa nicamihi marka imaanayn waxaan imaan anagoo qur-aanka xifdisaneen tamhiid ayaan ka soo bilaabay culuum kala duwan ayaan ku soo qaatay alxamdulilaah maantana wuxuu ilaah i soo gaarsiiyey oo i tusay anoo liigu ijaazaynayo cashra qiraa'aat nimcadaas dhammaantood waxa uga mahad celinaya ilaahay machadka asakhaawi ayaa ah machad uu hirgeliyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab si gaar ahna lagu barto culuumta qur-aanka oo ay qiraa'aadka ka mid yihiin waxaana uu xarumo ku leeyahay wilaayaadka jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo baay